golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta ku shira magaalada muqdisho ayaa sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada dowlada soomaaliya ay ka sameeyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose lagu soo qabtay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo tiradoodu ay ku sheegeen sagaaliyo labaatan ruux oo uu ku jiro sargaal howlgalada ugu qaabilsanaa al-shabaab degmada afgooye kadib warbixin guud oo arrimaha ammaanka iyo howlgalada la xiriira oo wasiirada ay ka dhageysteen wasiirka amniga gudaha wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo warbaahinta la hadlay shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyey saraakiisha lagu soo qabtay howlgalada ciidamada dowladda ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayeen degmada afgooye ay ku guulaysteen in ay soo qabtaan qofood oo runtii ah dad lala xiriirinayo kooxaha argixisada ah oo ay ka mid yihiin eedaysane aweys qadar axmed oo ahaa amiirka qaybinta howlgallada degmada afgooye eedaysane cabdulaahi maxamuud mukhtaar iley loo yaqaanay farsamayaqaanka qaraxyada oo gacanyaro u ahaa cabdiweliga sidoo kale waxaa ku jiray eedaysane saalax cabdiqaadir cabdulle oo ah madaxa lacagaha sakawaadka waxaasna ku jiray maxamed aweys cali oo amniyaadka ka tirsanaa maxamed xuseen salaad oo yemeni loo yaqaana isna amniyaad ka tirsanaa maxamed cali xasan isagana amniyaad ka tirsanaa bakar maxamed yacquub oo isagana ahaa aminiiste ahna tashkiiliyaha dhallinyarada waxaa kaloo isna ku jiray eedaysane sakariya salaad maxamed oo amniyaad ka tirsan aweys kamaal sheekh muxidiin amniyaad ka tirsan dhammaan kooda gacanta ayaa lagu hayaa waxaana socota baaris sidii loo horgeyn lahaa sharciga sidoo kale waxaa iyadana lagu guulaystay in gacanta lagu soo dhigo cabdiweli cabdi daa'uud oo horay dil ugu geystay marxuumka la yidhaha guuleed cabdiqaadir muuse sarkaalkan oo ka tirsanaa booliiska ahaana waaxda ilaalinta canshuuraha ayaa isagana gacanta lagu soo dhigay oo ku jira shirka golaha wasiirada uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa dhinaca kale warbixin looga dhageystay xisaabyaha guud ee qaranka taa oo la xiriirtay horumarka dowlada federaalk ay ka sameysay arrimaha maaliyadda shirka golaha wasiirada ayaa kusoo beegmay iyadoo shalay wasiirkii gargaarka iyo maareynta masiibooyinka doctoresa marin qaasim axmed ay iska casishay xilkii ay u heysay xukuumadda federaalk hase ahaatee golaha wasiirada kama aysan hadlin arinta marin qaasim inkasta oo wararka ay sheegayaan in warqadeedii istiqaalada ee islamaantaba u gudbisay ra-iisul wasaaraha oo uu ka aqbalay seynab abuukar maxamed v o a muqdisho